أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa talaado toddobiyo labaatanka bisha dulqacda kun afar boqol afartaniyo shan taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo askar ka tirsan murtadiinta iyo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada ceelberde ee wilaayada bokool ciidamada kufaarta afrikanta ayaa xaflad ballaaran oo lagu weyneynayo diinta nasaarada ku qabsaday magaalada jowhar taas oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah baadiriyaasha ku sugan soomaaliya ciidanka xisbada al-amru bilmacruuf wanahyu canilmunkar ayaa goob fagaare ah ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka fuliyeen suuqa degmada xiindhere ee wilaayada galguduud siyaasi ka tirsan maamul goboleedka shadla dirirka ah isku magacaabay koonfur galbeed ayaa walaac hoggan ka muujiyey ka bixitaanka ciidamada kufaarta xabashida itoobiya ee deegaanada maamulkaasi askari ka tirsan murtadiinta ayaa isagoo toobadkeena isku soo dhibay wilaayada baay munaasabad lagu soo gebagabaynayey dooro diini ah ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose roobab mihigaan ah iyo daadid xooggan oo ku dhuftay dalalka koonfur afrika ayaa saameyn xooggan ku yeeshay soomaalida ku dhaqan dalkaasi waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan askar ka tirsan murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada ceelberde ee wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay maanta howlgal qaraxa ay ka fuliyeen afaafka hore ee saldhigga degmada ceelberde ee wilaayada bakool waxa uuna qaraxan si gaar ah loola beegsaday goob ay ku qayilayeen maleeshiyaadka ridada inta la xagiijay waxaa qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiina waxaana ku dhaawacmay laba askari oo isla ridada ah dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta xiro koowaad ee degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayadii islaamiga ah ee baay isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen maleeshiyad murtadiin ah oo ku socdaalayay xaafadda ban qiyaamo ee gudaha magaalada baydhabo waxaana ku dhaawacmay hal askariyo murtad ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen saldhigga murtadiinta xaafadda wadajir ee magaalada baydhabo waxa uu qaraxan ka dhacay gudaha saldhigga xaafadda wadajir shabeellada hoosena ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikanta ee deegaanka laanta buuro isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee deegaanka jasiira oo ah deegaan dhaca waddada xeebta ah ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo marka ciidamada kufaarta burundi ayaa xaflad ballaaran oo lagu weyneynayo diinta nasaarada ku qabsaday magaalada jowhar taas oo ay kasoo qayb galeen qaar ka mid ah baadariyaasha ku sugan gudaha dalka soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa walaalkeen ismaaciil salaad guuleed ciidamada burundi ee ku sugan magaalada jowhar ayaa dhigay xaflad aan horay loo arag oo lagu maamuusayo diinta nasaarada sida uu shaaciyey taliska milatariga ee xukuumadda burundi xafladdan oo loo yaqaano sakramenti oo ka mid ah munaasabadaha ay weyneeyaan kirishtanka ayaa lagu qabtay teendhe laga qatomiyey saldhigga ciidamada burundi laakiin waxa markan cusub ayaa ah in markii ay xafladdu soo gabagabowday ay ciidamada burundi socod dheer ku soo mareen waddooyinka magaalada jowhar iyagoo ruxaya alwaaxda saliibka muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayey baadariyaal ku labisan dareeska cadcad iyo ciidamo ku labisan tuutaha ciidanka burundi oo ku dhex socda waddooyinka magaalada jowhar gaaladan waxaa hor socday baadari lagu magacaabo aironva addison oo ah baadari ka tirsan ciidanka burundi kaasoo khudbad u jeediyey ciidanka uguna baaqay inay si hagar la'aan ah u gutaan waajibaadka uu sheegay inay ugu adeegayaan bulshadooda sida uu hadalka u dhigay waa markii ugu horraysay ee ciidamo ka socda kufaarta afrikaanta ay si bareer ah isugu soo baxaan waddooyinka soomaaliya iyagaoo xusaya ciidaha kirishtanka waxayna arrintan ku tusinaysaa sida uu u dhintay damiirka bulshooyinkii ay gumaysanayeen ciidamadan shan iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay iyo raadadka foosha xun ee ay ku reebeen deegaanka qaar ka mid a siyaasiyiinta soomaalida oo ka fala celiyey arrintan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaar baa sheegay inay maragmadoonto u noqonayso fariimaha mujaahidiinta ee ka digayey halista diimeed ee ciidamadan ay ku hayaan waddanka halka kuwo kalena wax iska caadi ah ay ku tilmaamayeen arrintan balse ay ku talinayeen oo kale inaan la faafin sawirada si aysan u baraarugin bulshada ahludiinka ah ee ku nool dalka iyo dibaddiisa jasaaka allahu khayran walaalka ciidanka xisbada alamru bilmacruuf wanahyu canilmunkar ayaa goob fagaareha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka fuliyeen suuqa degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud nuur cali warsame abushiib ayaa warbixintan inoo haya mid kastaa waxaan u qorayn heli maayee maxaa la rabaa dariiqa wax kuu soo gelaya inaad iska xasilidid dariiqadaas inaad iska sugtid ikhwaani fillaah haddaad habeen iyo maalin orodid iyo haddaad meel seexatidba shaygii kuu qoraay wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaad xitaa ka carartid kaa u hari maayo ciidanka xisbada degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxa ay maalmihii lasoo dhaafay gudaha degmada ka wadeen howlgal ballaaran oo lagu soo qufayo waxyaabaha dhacay oo dhex eegaaga goobaha ganacsi ee magaalada waxaa la arkayay iyagoo gelaya goob walba oo ganacsi islamarkaana ka soo saaraya waxyaabo dhacay oo noocyo kala duwan leh taasoo dadka deegaanka si quman ay u soo dhoweeyeen waxyaabaha ekisbaayarka ah ee lasoo helay waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee cabitaanada caashitada leh iyo kuwa aan lahayn dawooyin kala duwan kareemooyinka jirka la marsado shaambooyinka lagu qubaysto iyo kuwa dharka lagu dhaqdo iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan markii howlgalkaasi lasoo gebagabeeyey ayaa fagaaro ku yaalla degmada waxaa lagu soo bandhigay waxyaabihii dhacay ee laga soo fogay goobaha ganacsi ee magaalada taasoo dadweynuhu ay la fajaceen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada culmaaudiin waxgarad iyo nabadoonnada deegaanka oo fagaarahaasi dadka kula hadlay ayaa dadka ganacsatada ah waxaa loo sheegay in allaha ay uga baqaan waxyaabaha dadka ay ka gadayaan sida uu goobta kaga dhawaajiyey sheekh cabdulmalik oo culmaaudiinka wilaayada ka mid ah umusalama ka sheekaday nabiga calayhi salaatu wasalaam habeen habeennada ka mida nabigoo warfaadayaan arkay oo galgalanaaya oo hoyala markaasaan waxaan idhiyati rasuulka ilaahay maxaa kugu soo siyaaday markaasuu wer xabad timida ee aan salliga hoostiisa ka baxshay iyadoo feeraha iiga jirta oo aan cunay ayaan waxaan ka baqay sadaqadii guriga la keenay inay ka mid tahay sidaasaan u baqay marka saan la hoyala waa xabad timida ikhwaani fillaah ka warran qofka neef geela qaatay ka warran qofka waxa waa daawo dhacday dadka gatay ka warran qofka cabitaan shoobiyaan gatay wuxuu og yahay asaguba inay dhaceen ummaddii naftoodii iyo maalkoodii ku halaagay qofkaasu mufsid waayo ikhwaani fillaah qofka asagoo og dadkii muslimiintaa inta waxaas dhex keenay naftoodii iyo maalkoodii ku bannaystay ikhwaani fillaahi dadkaas waa dad mufsidiina ilaahay ha u toobad keenay sidaasaan dhihi lahayn nabadoon xersigeedii oo waxgaradka deegaanka ka mid ah oo miidaankaasi ku sugnaa ayaa waxa uu luuqad adag kula hadlay dadkii ka ganacsanayay waxyaabaha dhacay isagoo kula dardaarmay inaanay dib dambe ugu laaban iibinta waxyaabaha dhacay islamarkaana ay ka waantoobaan qaraaboy ilaahay inaan idinku dhaarinay iyadoo cadaawadda ogtiin naloo qabo oo gaalo calaabadda ogti noo qabto ood og tihiin inay baddannadii dhaamayaan ood og tihiin berrigii inay fasahaadaayaan oo muslimiinkii dabar goynahayaan annagiiyoo wada dhalannay inaan is maaragta annagii isdhammayno isbaabi'inno ma dhacaysaa wax dhici kara maahan cidday ka suurowdana kollay oon waan oon waa la ogaaday laakiin waxaan odhan lahayn yaan loo laaban way dhacday yaan loo laaban walaashaad ka gade wiilkaadiyaad ka gade gabadhaadiyaad ka gadayda eeddaad ka gadayda ninyow intaas oon ku xisaabta ugu dambayntii mas-uuliyiinta maamulka degmada oo dadka la hadlay waxay fareen in ganacsatada lagula xisaabtami doono qofkii mar kale lagu helo inuu ka ganacsanayo waxyaabaha dhacay iyadoo sidoo kalena dadku wax iibsanaya loo sheegay in qof walba oo wax gadanaya oo iska eego waxa uu gadanayo inay dhaceen iyo in kale aad buu umahadsan yahay abushiiba siyaasi ka tirsan maamul goboleedka ashadale dirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed ayaa walaac xooggan ka muujiyey kabixitaanka ciidamada kufaarta xabashida etoobiya ee deegaanada maamulkaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed xilli ay soo tarayso qayladhaanta kasoo yeeraysa siyaasiyiinta iyo saraakiisha murtadiinta ee ku aadan bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee ku sugan dalka soomaaliya waxaa sidoo kale arrintaasi walaac xoogan ka muujiyey siyaasiyiinta maamulka ashaadola dirirka ah ee koonfur galbeedda murtad isaaq mursal oo ka mid ah siyaasiyiinta maamulka ridada koonfur galbeedda ayaa qayladhaan ka muujiyey bixitaanka ciidamada etoobiya ee qaybta ka ah waxaa loogu yeero atamisa oo ah hadallada ay ku gambadaan soo duulayaasha afrikaanta ah waxa uu sheegay in askarta etoobiyaanka ah ay gacanta ku hayaan inta badan deegaanada uu ka haramiyo maamulkaasi gaalaraaca ahaa bixitaankooda ayuu sheegay inay keeni karto in mujaahidiinta la wareegaan deegaanada uu maamulkaasi ka taliyo islamarkaana ay sii xoogeystaan weerarada mujaahidiinta ee ka dhanka ah maleeshiyaadka riddada ahaa
amnigay waa ka sugaan boorka guud ahaan ayaa gacanta ku haaya diyasoor ayaa gacanta ku haaya degmooyin bay gacanta ku hayaan guulanka bay joogaan ilol bay joogaan marka hadday intaas haddi ay ka baxda yidhaahdo waxa waaya arrinkaas marka shabaab ayaa xoogaysinaayo ayaa wuxuu arkaya marka ayuu ayaa arrimahaas aada ugu farxayaa dagaaladay labalaabahayaan marka arrimahaas hadda in lagu degdega ma qabaanin kulli aniga hadalka siyaasigana ayaa imaanaya iyadoo la qorsheynayo in ciidamo badan oo ka tirsan soo duulayaasha afrikaanta ah ee ku bahoobay dallada artemis dalka laga saaro sanadkan gudihiisa taasoo walaa xoogan ku abuurtay maamulada gaalaraaca ah ee gaaladu ka dhisteen dalka soomaaliya askari ka tirsan murtadiinta ayaa isagoo toobadkeena isku soo dhibay wilaayada islaamiga ah ee baay abuu xasan ayaa ka warramaya qulqulka maleeshiyaadka taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka murtadiinta ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey si xawli ah ku soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay iyagoona watay qoryihii ay kula dagaalamayeen diinta islaamka aadan maxamed xuseen waxuu muddo saddex sanaha ka tirsanaa maamulka riddada koonfur galbeed isagoona qaatay tababar ciidan waxauna si gaara uga tirsanaa waxa loogu yeero daraawiishta muddo sannadaha kadib allah ayaa towbada waafajiyey waxaana uu isagoo taa'iba soo gaaray degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay markii towxiidka loo qabtay kadib ayuu la hadlay idaacadda islaamiga andalus ciidan maxamed xuseen ee koonfur galbeed isagaee gaar ahaan degmada qasadheer daraawiishta ee dadkiyo oo meelo degmadaas ka sugan ee dad oo ilaahay diinka ku qaaday dulaysumu kan kale ee meel raawis wal gaalnama ahayna oo meelaha ku dhowma leh sadsanyalashageey ee walaan dhanka biirin ileen soomaalida meeraasa kuskun sabse wala kijarakan gubahena ileen muku aamisinayna walaa dana ku aamisina saas dartee waan ka biiri haddana waliyo iinga ogaayay gaalnama ka aragi oo walloo sikreedka iyo jaadka iyo gabro oo bahalka ee heesta iyo tuwaakada iyo meekasta fiyaalaga yaalo oo walloo qofka damiirsi shaqeeya banka dulqaada korna ka aragi taa'iibkan oo wareysigiisa sii wata ayaa dhanka kale ka warbixiyey sida uu kaga soo baxay safka murtadiinta waxyaabaha ku dhaliyey inuu ka soo baxo iyo sidoo kale ugu dambeyn sidii loogu soo dhoweeyey deegaanadii iyo degmooyinkii uu soo gaaray ee wilaayada islaamiga ee baay soomaalida meeraasa biniaadanka korshe dareen nuusade meel raayus ee madii oo meel odaa dhamatoona baktiile la garaw ileen oo intee isku kutoo bisheenta wal oo dantiya ka sabeynagade aniga go-aansadii tan ta anoo koyti hayti marka intaan isku kutoo bisheena diintee haagnagad ee horta biniaadanka ee suuro badan oo meeli aan hakaliyaabay ka aragi tan kale islaan oo hijaab kabto hijaabkan oo kanqadinta la kaqaaday kabto iyo barbaarku koyti ileen mayl hijaabkan inta dhong ma haangalada adii bal sabaabe ee meelraay karka oo musunka qabo mahangalada waytita intaan horta ee inkayaa badanay walina ka arag sidee lagu soo dhaweeyey wallaahi safeyle oo oo si muslim laha ka dhawa qofkii muslimka laha ka dhawaay lahay dhawaay safeyl oo eedan wanaagsan nimantaasi ee muslimiinta hanis dhiiba era lahay dad ee meeli gaajalaysan ka dhammaato isankaate hooba dhamataana gaalnami ka dhammadaasan haddii roogdan haddana hir ir rafaaday ka roogdan haasu ku taba era lahay isku tubasheena maalin ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale askari taa'ib ah oo ka yimid dhanka degmada buurxakabe ee wilaayada baay isagana lagu soo dhoweeyey qeybo ka mid a wilaayada kaasoo watay qori ak afartan iyo toddoba iyo booshkiisa waana qeyb ka mid a maleeshiyaadka taa'ibiinta ee sida raxraxanta u soo gaaraya deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid abuu xasaan munaasabad lagu soo gebagabeynayay dowlo diini ah ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose cabdulqani maxamed ayaa faafaahinta warkan inoo hayaa xamladan dacwiga ah oo lagu soo gebagabeeyey degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose waxaa ka faa'iideystay boqolaal ka mid ah qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi sida macalimiinta ganacsatada waxgaradka iyo haweenka muslimaadka taas oo dadka looga saxayay akhrinta qur-aanka kariimka munaasabada gebagabada dowlada oo kalimaad kala duwan laga jeediyey waxaa marti sharafkii ka hadlay ka mid ahaa suldaan xaydar iyo suldaan maxamed deeq oo ka mid ah salaadiinta wilaayada iyagoona si weyn u soo dhoweeyey dowladan una mahadceliyey maktabka dacwada ah ee dadaalka hagarla-aantah geliyey horumarkooda waxbarasho waxyaala aan ku farxnayaa haddaan salaadiinta jubbada hoosannahay waa idinku faraxsannahay maxaa yeelay soomaalida markii hore waxay wakhtiga gelin jireen wiilasha maantana xaqiiqo waaye sida macalinka uu sheegaya intaasoo arday oo dumar ah oo waaweyn iyo yaryar isugu jiro wax xaqiiqa wax lasoo dhoweeye waaye saakay horumarna in diinta ilaahay laga doono wax aada loogu farxo waay insha allahu tacaala haddii ilaah yidhaah waa idinkugu ducaynaynaa maadaama odayaashiina aan nahay dumarka meesha joogo ay dhowr qaybood isugu jiraan dad waayeela dad muxuu ahayte hooyooyin ah dad hadda ilmo ah iyo dad dhexdhexaad ah intaba insha allahu tacaala haddii aannaha salaadiinta gobolka waa idiin tahniyadeynaynaa jiilka maanta soo baxayna waxaa la rabaa idinka inaa soo bixisiin xaqiiqo waaye saaka haddii hooyo iyo aabbo guriga ka warqabkiisa la dhaho waa la ogyahay cidda macnaha guriga ka warqabkiisa ku fiican maadaama ilaahay mas-uuliyad badan uu ku saaray xaqi ugu badnaana adigu ilaahay uu ku siiyey marka insha allah aniga waxaan idin dardaarmina haddii ilaah yidhaah insha allah xuquuqdaas oo ilaahay subxaana qaadirka uu idinku andoonsaday inaad sida xaqa ah u gudataan waa xamle iska sacad qur-aanka kariimka ah waaye waa midda koowaad oo haddan lagu qabto degmada jamaame hore uma soo arkin xamlo qur-aan qirada laiska saxaayo hore uma soo arkin waa maanta koob ay tahay xamlo muddooyinkan laga waday degmada jamaame haweenka oo hadda intaasoo boqol gaarayo xamladaas ay maanta dhammaystirkeed ay tahay ilaahay subxaanahu watacaala wuu mahad celinaynaa iyo arrintaas maktabkiisa awel maktab dacwa maktabka dacwada gobolka iyo walaayada gobolkaba waa u mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinaynaa macalimiintii safar soo galeen yimideen degmada jamaame oo beryahanba ku mashquulsanaayeen dowladan ayaankana waa u mahad celinaa waxaan leenahay ilaahay haka abaalmariyo maanta farxad weyna meesha ka muuqato gabdhaha waa hadda waxaan arkeenni su-aaladkii la su-aalay hadda wax dhinac mare ma jirin wixii hadda maanta iyo ayaamankan lagu haayana hadda meeshayba ka muuqataa guusheeda wax ay barteen inay soo bandhigeen waxaana ka rajaynaynaa ilaahay haka abaalmariya dhammaantooda dowladan ayaa qayb ka noqonaysa xamalaadka dacwiga ah ee sida dardarta leh kaga socda wilaayada jubbada hoose taas oo si weyn ay kaga faa'iidaysanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan roobama hiigaana iyo daadad xooggan oo ku dhuftay dalka koonfur afrika ayaa saameyn xooggan ku yeeshay soomaalida ku dhaqan gudaha dalkaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen yaasir maxamed wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in halkaasi ay ka da-een roobab mahigaan ah oo geystay khasaare xooggan waxaana roobabkanay ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur xooggan oo gaaray guryo iyo goobo ganacsi oo ku yiilay halkaasi roobabkaani ayaa waxa uu khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kasoo gaaray soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika musiibadani ayaa waxay si gaar ah uga dhacday magaalada yuatanaag waxaana lasoo warinayaa inay ka dhasheen khasaare dhimasho iyo dhaawac leh iyo burbur xooggan oo gaaray guryo iyo goobo ganacsi waa kuwan soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika oo ka warbixinaya khasaaraha kasoo gaaray roobabkaasi
bismillahi raxmaan raxiim waxaan joognaa magaalada yudnik oo u jirta runtii soddon kilomitr magaalada b iyo port elizabeth oo runtii xalay ay ka dhacday arrin masiibe markii ay ku dhufteen roobab xoogan waddooyinkii oo go-ay guryihii oo burburay kiyaal fara badan oo soomaali ah oo lasoo badbaadiyey runtii meeshaas ayada waxaa kasoo gaartay soomaalida degneed khasaaro iskugu jiro naf muxuu ahay dhaawacyo iyo adiga waxyaabo fara badan wax gurihii alaabihii guryihii iyo macalin dukaamadii yariiska ayaa tagsoobida oo xaafadaha kudhex yaalay wax meeshii ku haray ma lahan dadkii waxay iskula dedegan yihiin ilaa iyo shan qoys guryihii waa cariri marka ayada wixii cunto oo guryaha yaalay iyo firiijyadii waxaa qaaday biyo waxaa kaleento meesha ka jira korontolaan maadaama baalalkii korontooyinkii wixii ay dhulka ku dhaceen oo korontadii la jaray laga baqay inay saameyn iyo shoog iyo wax ay sameeyaan marka runtii waxaan ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka eastern cape fariin dheer iyo mid gaaban buu ugu dirayaa in gurmad deg deg loo baahan yahay ma badno laakiin dad baa jira dhintay waxaa jiro oo kale barakac fara badan oo dadka ku yimid guryihii deegaamada ay deganaayeen inay u yaraan dadka soomaaliyeed hadda haddaan soo qaadan oo kale sagaal iyo labaatan hadda waan idhahde inay ka maqan yihiin guryahoodii iyo deegaankoodii oo ay ku tirsan yihiin walaalaha kale soomaaliyeed waad dareemi karaysaan maaragtay baaxadda intuu leegyahay waxaa jiroo kale dad badan oo sadafrikaan ahaa runtii iyaga laftooda khasaaraha isu soo gaadhay waxaa jira dhimasho iyo waxaa jira sidoo kale dhaawac marka musiibadaas meesha ka dhacday runtii mid weyn bay ahayd waxaanu meesha la nimid haddana Somali community inaan walaalaheen aan la qaybsanno dhibaatada xalay soo gaadhay Een, maadaama xalay xilli dambe ay ahayd een, roobkuna uu aad u weynaa socodkuna uu aad u adkaa in lasoo gurmado Een, walaalihii dadaalay ee, dadkii walaalaha kale ee guryaha ku xanibnaa soo badbaadiyey inaan maarata u mahadnaqno annagana aan indheheenna ku soo aragno ayaan meeshan la nimid oo waxaanu ka imaanay ee, costin ama p e meesha aan joognana waa yutnik marka runtii waxaanu indhaheenna ku soo aragnay khasaare weyn oo maarata baaxadiisa leh Ee, gaadiid buu la tegey Een, agabkii iyo wixii alla wixii guryaha yaalloo dhan buu la tegey daadku
warbixintaasna waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo ballanah intaa ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu